xarunta dhexe ee wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu qabtay kulan loogu talagalay dhallinyarada looguna magacdaray dhallinyarada iyo tacbashada beeraha waxaana kulankan soo qabanqaabisay xarunta horumarinta halabuurka ganacsiga beeraha ee siyaad kulankan ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiirka wasaaradda beeraha wasiiru duulaha beeraha mas-uuliyiin kale dhallinyarada jaamacadaha dalka ka barta cilmiga beeraha iyo khubaro ku xeeldheer arrimaha beeraha intii uu kulanku socday ayaa looga dooday diiradana lagu saaray sidii beeraleyda soomaaliyeed ay ula qabsan lahaayeen beeraha casriga dhallinyaraduna ay ugu dhiiran lahaayeen tacbashada beeraha dalka waxaa kaloo aragnay inay jirto baahi shaqo abuur dhallinyaro wasaaradda in badan waxay isku mashquulisay wasaaradaha kaleba inay horta sektarka caadiga wax ka qabtaan wax soo saarka xoogga la saaro caqabadihii jiray fatahaadaha laga shaqeeyo cimilada lala qabsado laakiin waxaa jiro ayadana jiil ay tahay inay ka shaqeeyaan beeraha jiilka biri lagu badbaadayo ah ahna kuwa ugu badan babulationkeenna mujtamaceenna oo maanta ay haysato shaqo abuur la'aan fursadday aad u yar tahay sanad kastana ay soo qalinjebinayaan agricultureka waxaa la dhahaa waa maadada labaad ama saddexaad ee ugu badan qalinjebinta waddanka marka sanad kasta waxaa ku soo biiraya dalka dhallinyaro aad u fara badan aqoontii soo bartay laakiin fursada ayna haynin markii sektarka in wax laga qabta la rabo sablay jeenka qaybta processinga amba agroprocessinga la yidhaahdo in la taarget garaysto iyo qaybta makraha micraha oo yaroo small businesseska aanne sidoo kaleet in la taarget garaysto simbali waa simbal economy subly and demand qofkan makra ah wuxuu usoo produce garaynaa qofka processorka ah automatical qofka marka wuxuu ku dhiiranaa in mindsetkiis isbedelo instead of inuu inta baxo uu yacni beerta u fala lahay ama berrida u dhaqa lahay inuu qasho ama uu caano uun ka listo waxaa ku soo dhacayso waxaan sameey for profitna u sameey wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ballan qaaday in wasaaraddu ay sare u qaadi doonto tacbashada beeraha isagoo xuusay in dhowaan wasaaradda beeraha ay qaban doonto kulan weyn oo ay kasoo qaybgeli doonaan dadka aqoonta u leh beeraha si loo kobciyo wax soo saarka dalka waxaan idinku marti qaadaynaa insha allahu tacaalaa in platformkan oo kale aad loo weyneeyo meelo badan oo la ficida free traidka iyo free traidka adduunkao dhammi siyaasado dadkooda u daneeyuu leeyahay free traidku waa dalka gudihiisa laakiin china free traid halkan kama furna waxaa loo baahan yahay inaynu siyaasad kula heshiinno oo haddaan waxgeynayno marka hal milyan aan ka soo gadano isaguna hal milyanna ka qaato haddii kale markaa inakuna waynaan ka celinno suuqeenna ka celinno laakiin free traidku waa dalka gudihiisa inuu in lagu tartamo weeye markaa aad iyo aad baanu idiin ammaanaynaa dadka qabanqaabada ee dhallinyarada wakhtiga soo bixisay waxaan isku dayaynaa inaan dhallinyarada tiimtiim isugu xidhno beero u raadinno u gadno ku dadaalno inaynu samayno dhallinyaro qurxan oo dhaqaale qurxan ka soo galay beeraha iyo xoolaha iyo beeraha iyo qaybta sektarka aad iyo aad baa u mahadsan